فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya oo meydkiisa laga helay dhismo qarsoodi ah oo ku yaala nairobi kadib markii muddo la weysanaa xogo ku aadan meydka xildhibaankan oo xaalkiisa lagu wareersan yahay ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka bayli oo ka soo dhex muuqday xisbiyada maamulka somalilan sheegayna inuu dhisayo xisbiga cabdiraxmaan cirir oo ah musharax madaxweyne somalilan xog ku saabsan isbeddelka uu siyaasigan la yimid ayaad sidoo kale caawa dhuuxa ku dhegaysa doontaan wasiirada difaaca ee dowladaha ku jira duulaanka atmis oo walaac ka muujiya dhaqaale xumida soo wajahday howlgalka wakhtigiisu sii dhammaanayo ee atmis iyagoona dhaliilay dowladaha reer galbeedka ee bixiya dhaqaalaha ku baxaya duulaankooda shirkooda addisababa qaar ka mid a waxyaabihii ay ka soo saareen ayaannu waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa fadeexad weyn oo ka taagan safaaradda dowladda federaalka ee dalka yeman iyadoo ay madaxa iskula jiraan safiirkii safaaraddaas iyo ku-xigeenkiisa kadib markii ay ku heshiin waayeen billoqo ay u geysteen agabkii safaaradda waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa safiir ku-xigeenka safaaradda dowladda federaalka ku leedahay yeman kaasoo muuqaal ka soo duubay dhismihii oo maran billiqadiina looga hormaray odayaasha gobolka shabeellaha dhexe oo si adag uga hadlay dhulboobka ay muqdisho ka wada dowladda federaalka iyo mashruucyada kala jaadka ah oo mar weliba lagu soo kordhiyo bulshada muqdisho si lacaga looga faa'iido waraysi aynu la yeelanay qaar ka mid ah odayaashaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa munaasabad lagu soo xiraya xamlad dacwi ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada gado mas-uuliyiin iyo ugaasyo kelimaad ka jeediya ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa barnaamijka caawa qayb ka ah رب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaaga caawa waa habeenimo isniin ay soo galayso taariikhda hijiriyadana waxaay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha afraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbi doonaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo ay qeyb ka yihiin qodobo ay ka mid yihiin wasiirada difaaca ee dowladaha ku jira duulaanka atmis ee soomaaliya lagu soo qaaday oo walaac ka muujiyey dhaqaale xumida soo wajahday howlgalkooda iyo qodobo kale waxayna soo jeedinayaa cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay dagaallo culus ayaa ka soconaya degmada luuq ee gobolka gedo kaasoo dhex maraya askar ka tirsan dowladda federaalka u abaabulan hab qabiil dhinacyadan ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkoodu uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee degan luuqa maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa mid weliba helaya taageero xagga hubka ah waxaana colaadan ay soo jiitamaysay bilooyinkii lasoo dhaafay iyadoo saraakiisha dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay la kala safan yihiin dhinacyada dagaalamaya wuxuuna dagaalkan ku soo aadayaa iyadoo axmed madoobe hogaamiyaha maamulka la baxa jubbaland uu kismaayo ka sheegay in xal laga gaaray dagaalkii luuqa maleeshiyaadka hubaysanna hubka dhigis lagu sameeyey goobahay dalka soomaaliya ka joogaan ciidamada shisheeye dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa ka taagan dagaalla hab qabiil u abaabulan kuwaasu ay hurinayaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha booliiska somalilan ayaa war ka soo saaray carruurta la tuurayo ee sharci darrada ku dhashay ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa warbixin ka soo saaray carruurtan sharciga ku dhalan ee la tuuraya hogaamiya howlaha ciidanka somalilan ayaa tibaaxay intii sanadkan lagu guda jira in carruurta la tuuray ay noqdeen labaatan ilmood kuwaasoo siddeed ka mida ay geeriyoodeen halka labiyo toban kalena ay geeyeen goobaha lagu daryeela carruurta aan waalidka lahayn dhowaan ayuu siyaasiga faysal cali waraabe sheegay in xilliyada ololaha doorashooyinka ay dhacaan macsiyada ugu badan taasoo keentay in carruurtan sharciga ku dhalan ay kordhaan faldambiyadida la xidhiidha galmada ayaana aad ugu batay guud ahaan goobaha ay joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasoo ay keentay in si xun loo isticmaalo baraha bulshada ku wada xidhiirto duqeymo xagga cirka ah uu maamulka yuhuuddu ka geystay qidaaca ghaza ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux wariyaal ku sugan marinka ghaza ayaa waxay ku waramayaan in ciidanka saynada yuhuudda weerar xoogan oo xagga cirka ay ku qaadeen deegaanka kharbatil cadas ee dhaca waqooyiga magaalada rafaax waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloadu fara badan sidoo kale waxay ciidanka yuhuuddu beegsadeen dad ku sugnaa waddada weyn ee yarmuug ee magaalada ghaza waxaana halkaasi ku shahiiday hal ruux oo falastiiniya ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen afar iyo labaatankii saacinu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan siddeetan iyo afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan boqol konton sideed ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza shilay isugu yimaadeen dowladaha qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ku soo idlaaday magaalada adis ababa magaalada adis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya waxaa ku soo gabagaboobay shilay iskugu yimaadeen wasiirada difaaca dowladaha iyo ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya siday xog uu sheegayaan shirkan waxaa soo agaasintay oo isku soo dabariday dowladda xabashida ethoobiya waxayna dowladaha kale ah uganda ethoobiya kenya jabuuti iyo burundi ay ku shaaciyeen in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada howlgalka cusub ee loogu magacdaray e u ssom warmurteed ay soo saareen dowladaha afrikaanta ayaana waxaa walaac xoogan looga muujiyey dhaqaale xumada howlgalkan uu wakhtigiisa gabaabsigaya iyo atimeysa waxaana eedan u jeediyeen waddamada reer galbeedka ee markii hore bixin jiray dhaqaalaha calooshodu shaqaystayaasha la siinayo sidoo kale waxay uga digeen ururka midooda afrika iyo qaramada midoobay inay qaataan go-aan dhinac ah oo wadatashi la-aan ah cayimaana dowladaha ka qayb qaadanaya howlgalka cusuba sargaal sar oo ka tirsan milatariga yuhuudda oo lagu dilay koonfurta lubnaan ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in korneyl ciidan oo horey ugu dhaawacmay dagaalada ka soconaya koonfurta lubnaan oo dhintay bayaan ay ciidamada yuhuudda soo saareen maalintii shalay oo sabti ahayd ayayna ku yidhaahdeen sajin wuxuu ku dhintay da-da soddon iyo siddeed sano dhimashadiisuna waxaa sabab u ahayd daawac ka soo gaaray dagaal koonfurta lubnaan ka dhacay sagaalkii bishan aynu ku jirnay oktoobar ciidamada yuhuudda ayaa waxay sheegeen in sargaalkan dhintay uu ahaa taliyaha qaybta shan kun iyo soddonaad ee guutada laba boqol labaatan iyo sideedaad ee aalon milatariga saynada ayaana wixii ka dambeeyey markii ay weerar dhanka dhulka ku qaadeen koonfurta lubnaan waxay la kulmeen weeraro kala duwan oo dhiigbax xoogan loogu geystay iyadoona khasaaraha soo gaaraya usa soo taraya marba marka ka dambeysa dowladaha ruushka iyo ukrein oo sheegtay in mid kasta uu burburiyey diyaaraday leedahay dowladda kale duqa magaalada moscow ayaa wuxuu qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in cutubyada difaaca cirka ee ruushka ay burburiyeen diyaaradan duuliya lahayn oo u soo duushay dhanka magaalada caasimadda ee moscow taasoo qayb ka ahayd diyaarada isdabajoog ah oo ka soo duulay dalka ukrein waxuuna intaa ku daray in xogaha hordhaca ay la helaya aanay jirin wax khasaare dhimasho ama dhaawac ah uu ka dhashay goobtii ay ku soo dhacday burburka diyaaradda wakaalada wararka ee ruushka ayaana waxay maanta waxadda sheegtay in ciidamada difaaca cirka ay burburiyeen boqol iyo toban diyaaradood oo ukrein ay leedahay kuwaasoo dulay haabayey meelo ka mid ah dalka ruushka dhinaca kale waxaasna dhankiisa hadlay duuqa magaalada caasimadda u ah ukrein ee kiyef wuxuuna isna sheegay in ciidamadooda cirka ay burburiyeen diyaarada ay leeyihiin ciidamada dowladda ruushka kuwaasoo sida uu sheegay weerar ku soo qaaday magaalada wararka qaar ayaana sheegaya in sideed ruux ay ku dhaawacmeen duqeyn ay geysatay diyaaradan duuliya lahayn iyo banbooyin ay ciidamada ruushka ku soo tuureen gobolla dhaca bariga yukrein wararka caalamka dhegaystayaal cawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa waxaa meydkiisa laga helay dhismo qarsoodi ah oo ku yaala dalka nairobi yuusuf xuseen axmed waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya xildhibaankan ayaa waxaa la weysanaa muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona baaritaano in muddo ah la sameynaya kadib lagu guuldaraystay in la helo nolol iyo geeri intaba waxaa maanta gelinkii dambe meydkiisa laga helay dhismo qarsoodi ah oo ku yaala caasimada dalka kenya ee magaalada nairobi xildhibaankan meydkiisa ayaa waxaa ka muuqday jirdil iyo sidoo kale jug daran oo loo geystay jirkiisa iyadoona meydkiisa uu ahaa mid si aada u baaba'san xildhibaankan ayaa qayb ka ahaa xildhibaano dhowr ah oo dowladda kenya ay u magacowday dhulka soomaaliyeed oo ay gumaysato e n f d iyadoona la sheegay in laga soo doorto gobolka wajeer waxay arrintan imaanaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayay dowladda kenya ay sii kordhisay afduubka ay ku hayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d oo ay gumaysato iyadoona markii dambe warbaahinta ay aada uga soo muuqanayeen dadweyne sheegaya in afduubka uu gaaray in xitaa xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka kenya ee deegaanadaas laga soo doorto qudhooda la afduubto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka bailey ayaa wuxuu kasoo muuqday xisbiyada maamulka somalilan wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan bayle ayaa maanta wuxuu shaaciyey inuu ku biiray xisbiga wadani ee somalilan islamarkaana uu ka mid yahay dadka dhisaya murashaxa madaxweyne ee wadani bayle ayaa ka dhawaajiyey in murashaxa samate bixin kara somalilan uu yahay ciro inta badan siyaasiyiinta gobolada waqooyi kasoo jeeda ayaa xamar u arka meel laga tacbado amaba laga soo shaqaysto marka ay xilkii ay hayeen waayana waxay dib ugu soo noqdaan somalilan iyo aragtidooda gooni ugoosadka ah cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu ka mid ahaa wasiiradii ugu saameynta badnaa xukuumaddii maxamed farmaajo sidoo kalena waxaa ninkan waayihii dambe la sheegayey in dhismayaal qasri ah uu ka dhisanaya qaybo ka mid ah magaalooyin ku yaala waqooyiga soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor dadka qaar waxa ay ka cawdaan amaba ay dhakhaatiirta ka soo sheegaan caabuq ku dhaca kalagoosyada hore ee gacmaha iyo lugaha bal sharaxaad naga sii caabuqaas iyo waxa keena bismi illaahi raxmaan raxiim rheumatoid arthritis ama caabuqa ku dhaca kalagoysyada gacmaha iyo lugaha waa cudurka cudurka asaga isa chronic systemic inflammatory disease een, kaasoo badanaa beegsada synovial fluid meel kasta uu ku jiro oo kamid ah gacmaha iyo lugaha hadday tahay gacmaha lugaha iyo jointi kasta oo uu ku jiro synovial membrane uusa- uu ku dahaaran yahay marka mararka qaarna waxaa dhacda inuu ka faafo meel aan ahayn uu galo sida maqaarka wadnaha sambabada iyo indhahana wuu geli karaa cudurka asaga waxaa sababa sida badan eh, waxaa la yirahdaa waa idiopathic laakiin waxyaalaha loo maleynayo kana qayb qaata waxaa ugu muhiimsan eh, inuu yahay hiddo ama genetic hormonal haddii hormoonada qaar kamid a qofka ay ku bataan ama ka yaraadaan immunologic eh, difaaciisa oo kale qofka hadduu la dagaalamo eh, environmentalka qofka meesha uu ku nool yahay maqabow kuleel bay-adda fadhiga socioeconomic qofka waxay ku xirantahay haddana bulsho ahaan noloshiisa dhaqaalihiisa qaabka u dhaqmo qof iska fadhiya miya xafiis fadhiya ma qof eh, gaari wadaa waxa way kala duwan tahay psychologicalna way jirtaa mid maskaxiyana xataa ah oo ah qofka inuu iska qaadabo marna waa life styleka qofka siduu u noolyahay calaamada lagu yaqaano oo caan ku kamid ah inay adkaadaan stefnis iyo tenderness pain on motion inay adkaadaan xibnaha ayaga xilliga ee, la soconaya ee danqadaan Ee, waxaa kaloo kamid ah inay bararaan waxaa kaloo kamid ah inay lagu arka dee qalooc inuu imaado waxaa kaloo kamid ah rubito noodles inay kuskusyo kasoo baxaan kalagoysyada gacmaha iyo lugaha meelaha ugu muhiimsan marka waxaa kamid ah metacarpal phalangeal risk proxion interphalangeal oo aan ka wado yacni lafaha yaryar meelaha udhexeysa oo gacmaha iyo lug- iyo lugta ayagana lafa waxaa jiro kuuskuusan meesha ku jiro oo kushinuutayna Eh, waxaa kaloo kamid ah eh, ni jilibka meto metatarsal phalangeal shoulder garbaha ankle spine hip elbow temporomandibular joint kala goysida simaha kala goysida anqowga jilbaha su- xusullaha lafdhabarka eh, meesha qalka hoose iyo qalka kore iska galaan dhegta ah inta waa lagu arkaa marka cudurkan asaga ah markii dhakhtarka loo imaado waxyaalaha go-aan loo gaaro waxaa kamid a e s r c c r b c b c r f radiography eh, ama x-ray mri ultrasound ct scan kulli qofku u baahan yahay daawooyintiisa waxaa kamid a cudurkan pharmacotherapy waaye markuu daran yahana surgical waaye waa la qalaa dadka biyaha laga miiraa badanaa waxaan soo celiyaa pharmacotherapy pharmacotherapy waxaan ka mada waa daawada dhakhtarka uu qoro cudurka ku saabsan Eh, haddii taas wax tari weysna waxaa la sameeyaa surgical oo qalid ah qofka in la saxo tendoniski iyo seedii uu ka dhameeyo kale in la toltoli karo ama dib loo hagaaji karo waa la sameeya ayagana marka cudurkan waxyaalaha ay ka hortagis waxaa kamid ah in la iska ilaaliyo fadhiga een, badan in la almiiteeyo in la dabaasho dabaasha dabaasha lagu dadaalo dabaasha waa muhiim jiddan in la dabaasho baabuurada kale fanka la fadhiyo kale fadhigan iska ilaalisho marka calal aqal qofka maalinka inuu socdo ugu yaraan hal saac oo kale intaas haddii la helo waxaan isleeyahay insha allah cudurkan ugu yaraan doonaa waan mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay si adag uga hadleen dhulboobka ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka baxay iyagoo sidoo kale ka hadlay mashruucyada kala jaadka ah ee maalin walba lagu soo kordhiyo bulshada muqdisho si lacag looga sameeyo waxaana ugu dambeeyey mashruucii loogu yeeray dad dhigista kaasoo lagu sheegay in lagu diiwaangelinayo bulshada muqdisho iyadoona qof walba looga qaadayo min toban doolar xitaa ka dhinta iyo kuwo kaleba waxaa arrintan si aad ah uga hadlay odayaasha gobolka shabeellaha dhexe waryeene maxamed ciise ayaa wareystay qaar ka mid ah odayaasha qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan een, gobolka shabeellaha dhexe ayaan waxaan wax ka weydiinay een, dhulboobka ka socda magaalada muqdisho kuwaas oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaas nabadoonnada aan ka wareysanay arrimahaasi ayaa waxay kaleeyihiin nabadoon mukhtaar xuushow xasan nabadoon dhuubow iyo nabadoon cabdulqaadir macalin nabadoon buuxow een, waxaan ku horeynayaa nabadoon mukhtaar xuushow xasan nabadoon dhuubow soo dhowow sidee u aragtaan dhulboobka ka socda magaalada muqdisho iyo mashaariicda kala duwan oo ay la kulmayaan dadka ku dhaqan muqdisho بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Ee, su-aashaas haddii soo jeedisay jawaabteeda ee haddii aan galo ee, dhulboobka iyo ee, baabi'inta ummadda muslimka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho biryahanbu waa mid ay wadeen dowladda raddada ay waday oo xasan sheekh uu hogaanka uu ka yahay Ee, dadkii markii ay ganacsatada ay dhan kasta ay ka boobeen oo dadka ay shaqaysa waayeen oo dadka ganacsatada inta badneed ay ka baxeen magaalada muqdisho haddana waxay ku soo laabteen dhulkii oo intiisa badan ay hore u boobeen ayay haddana boob labaad kula soo laabteen taasoo aysan meel ay dhaafeen aysan jirin haddii ay naqa laheeday dhul uu dedegan yahay oo dhulkaasoo ah meel dowladuhu ay hore u lahaayeen ama meel caama oo bannaan haba yaraatee intiba waa isku wada darsadeen Eh, taasna waxay keentay in dadkii dhibaato aad iyo aad u fara badan ay soo gaartay ummadda muslimka ah ee soomaalida ee ku dhaqneed ee magaalada muqdisho ay afka ay gacanta saareen dhibaatada loo geysta awgeed marka waxaan u aragnaa arrintaas arrin aad iyo aad bulshada loogu murxinayo oo loogu dhigtay isbaarooyin loogu dhigtay meel kasta waddo kasta iyo qaab kastaba waa qaab loogu boobayo khaasatan hadda meelihii ugu dambeeyey waxaa ka mid a oo dadka hadda laga barakiciyo haayo lana boobu haayo garoonka garoonka diyaaradaha kamid agtiisa dhulkaasoo hadda ee aad iyo aad loo boobu haayo waa tahay marka dadka muqdisho waa cabashadooda waa isa soo taraysaa mar walban dhulbabka wuu ku socdaa maxay tahay marka sababta loogu joojin la'ya
Eh, sababta looga joojin lahaa waa iska caddahay eh, dhaqaale ay haystaan nimankan ma jirto dhaqaalihii ay dibadda ka heli jireen marka haddii ay ka burbureen oo wadamada garab qaba jiray markii ay arkeen fadhiidnimadooda ay gacmahooda ay ka laabteen waxay dantu ay badday in ay ku soo laabtaan ummadii muslimka aheeday ee soomaaliyeed ee ku dhaqneedee magaalada muqdisho ay ku soo laabteen xataa meelaha kale haddii ay gaari lahayn iyagana siday u dhibi lahaayeen eh, nimankii gobolada joogay eh, way- waxay ka xirteen meelihii ay joogeen oo ay xoog ugu xirteen waa khilaafka u dhexeeya waad garataa shirki ugu dambeeya hadda xamar ka dhacay marka dadka la boobayo ee gacantu gaarata waxay noqdeen dadka muqdisho waa tahay marka dadka muqdisho haddii mar walba ayaga la boobayo maxaa ayaga la gudboon marka Ee, dadka muqdisho wixii la gudboon waa ay muuqataa waana mid ay qaadi karaan si kale ku badbaadayaanna ma laha waa inay gacantooda ay isaga xureeyaan ee, manaxayaashaas oo ugu horeeyo xasan garguurte haddii aysan gacantooda isaga xuraynna dhibaatada muddo dheer ayay kusii jiri doonaan sida noo muuqata xasan ma ahan nin u turaya dad dal iyo diinna ewlowba ka baxay oo diinkumaba jiryo marka eh, waxaan u muuq- arrintaas waxay u muuqataa inay dadku gacantooda ay isku xureeyaan hadday isku xureyn waayaana dhibaatada weligooda ay dhex fadhin doonaan waa tahay en, arrinta dhulbab keliya kuma koobna en, nabadandhubow En, waxaa jira barnaamij kale ee hadda muqdisho ka socda kaasoo ah in dadka guryaha loogu tago oo la dhaha wax diibaangelina la sameynayaa islamarkaana lacaga lagu xiray arrinkaasi dadka reer muqdisho sidee u saameyn kartaa Ee, waa qaababka badan ee ummadda loo dhaco qaababka la gedisanaa loo dhacaa ee, cid kastaa la diraa barnaamijyad kastaa la diraa waxaa ka mid a qayb loo diro guryaha ka mid a hadda waxaaba la gaaray in dadkii shaksi shaksi waxi looga rababa ee guryihii dadkii loo garaacay laleeyahay toban doolar soo tuur laleeyahay Ee, waana arrin ay hadda bilaabeen kuwo kale waxay u- ee, u qaabilsanaayeen ee, dhankan ganacsiga baalkan laleeyahay emergentyga ay u qaabilsanaayeen Ee, dadka meel ee, loo dhaafayo ma jirto waxay gaartay heer dadkii ee, bukaanada ahay ee cisbitaalada ay booqan waayaan waxay gaartay heer dadkii ee, ee, da- ee, dadkooda uu dhintay ay meydadkii la bixi waayeen ee, xa- xaasaskii foolahayay la marsii waayo wadooyinka la marsii waayo marka dhibaatadu aad iyo aad ay u fara badan tahay taasna waxaa keentay in ee, dadku aysan waaga ayna u bislaan inay ee, gacantooda ay isaga xureeyaan waase la gaari doonaa insha allahu dadku kulaylka aad u gaaray waxaa beryahan aad iyo aad uga muuqata shucuurta dadweynaha in ilay kuma daraada abaabul oo ka jiro oo maanta inay u dhaqaaqaan sidai cadagoo isaga dulqaadi lahaayeen halkaas ayay ka muuqataa
waan gartay En, marba haddii dadka muqdisho ay dhibaatooyinkaas kala duwan ay la kulmayaan bal waxyaabo kale yacni markaa ay dowladda u qabata ma jirtaa dowladdu waxay u qabata ma jiraan magaalada muqdisho roob yara dowda waa aragtay gaadiidkiyaa marila ilay kumada caafimaad ma haystaan dadkii biyo ma haystaan waxbarasho ma haystaan dhibaato aad iyo aad ay ku jiraan iyagoo saas ku jira oo eh, howlihii ay dowlad ay bixi jirta khadamaadkii dowlad ay bixi jirta iyagoon ku haysan ayaa haddana waxaa loo nabadgeli la'yahay ganacsiyaashu ganacsigoodii yaray haddana loo nabadgeli la'yahay marka dadku intoodii badnaa ganacsata wayba ka baxday dalka way ka baxeen waxa jooga waa jaab yar aad u yar aa joogta ku dambaysa iyagana haddii aan la nabadgelin oo sida hadda guryaha dadka loogu garaaca ay kusii socoto cid kuma hari doonto dalka sida noo muuqata waayahay marka en, dowladda federaalka haddii dadkii saas u barakicinaysa ganacsatadii dalka ay ka tegayaan oo dadkii saas cadaadis loo saarayo maxaa dan ay ka leeyihiin maadaama dalkii haddii eh, dadka ay ka tagaan oo ganacsatada ay ka tagaan dalka burbur dib ugu laabanayo iyo maciishadoo adkaata iyo xaalada adag maxaa dowladda dan ugu jirta marka iyada sideedaba dowlad waxaa la yidhaahdaa cidda dalka iyo dadka iyo dhaqaalahooda cidda u naxaysa ayaa dowlad la yidhaahdaa dowlad waxaa loo dhisaa in ay ka naxayso dadka masaalixdooda inay qaba haysaa dowlad loo dhisaa xilligii nimankan la sameeyey ilaa ilaa iyo hadda xilligan la joogo wax hadda dan bulshaa oo ay ka shaqeeyaysan intaba ma jirto dadweynaha iyagaa la boobayay iyagaa la dhacay dhibaatadu miday ku dhacayso waa iyaga Eh, hadda nabadgelyaha hadda amku ma lahan, amni ma haystaan oo ilay kuma daraadee yuugyaa askartoodii ka faka la'yihiin dhaqaalihii sidaasaa looga boobaya marka khadamad dowlo dowlad waxaa la yidhaahdaa ciddi shacabkeeda u naxaysa badbaadinaysa wax u qabanaysa dhismadooda iyo ilay kuma daraadee bidqabkooda ka shaqeeyhaysa ayaa dowlad la dhihi karaa marka wax dowlad lagu magacaabi kara halkaas ma joogaan waa danaystayaal ummadda boobkooda usoo tafaxayta waa tahay en, ugu dambeyn dowladda federaalka madaxdooda maxaad u jeedin lahayd maxaase dhihi lahayd oo halkan aad u marin lahayd sidoo kale ummadda guud gaar ahaan reer muqdisho maxaad ayagana fariina u dhaafi lahayd nabadoon bismilah haddaan ku hormara xasan xasan waa nin eh, murtada marka hore waxaan leeyahay tub ilallah ilaahay u tooba keenaan leeyahay marka hore Eh, ummaddana u nax oo ummadda aad dhibayso marka sideedaba moogta qof hadduu ogaal yahay ummad uma naxo qof muslima ayaa ummad u naxda waxaan leeyahay ummadda muslimka ah u nax marka hore ilaahay u tooba keen kadibna ummaddaas dhibaataysan ee dhan kasta aad ka boobtay oo dhaqaalahoodii aad boobtay oo dhulkoodii aad boobtay ummaddaas dhibka ka daan dhihi lahay Shaqa- eh, ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdishona waxaan leeyahay eh, waad aragtaan dhibaatada ay nimankaas idinku hayaan sidaas darteed inaad gacmihiinna aad ku qaadataan qoryo aad iska celisaan wax idin dhaama ma arki doontaan qofkuna waxaa waaye waxuu sharaf leeyahay inuu isku badbaadsho xoolihiisa uu badbaadsado naftiisa iyo maalkiisa inuu badbaadiyo qofku waa arrin diini ah oo xaqa sidaasaan kula dardaarma dadka ku nool ma- waga- magaalada muqdisho wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن مركان waxaan soo dhaweynayaa nabadoon buuxu nabadoon buuxu een sidaad maqlaysaba een nabadoonka waxyaabo badan ayuu ka dhawaajiyey marka maxaad halkaas ku daraysaa adigana nabadoone بسم الله الحمد لله ونستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين آه ilaahay baa maanta iskale horta walaalkaa dhameeyey wixii ma ogtahay arrimo jiray laakiin waxaan ku darayaa eh, horta kow eh, dalka badda oo ma ogtahay istaraatiijiya oon dal baddiisa gata aansan jirin adduunyada ah, horta gaditaan laga soo bilaabay si loo waday eh, waa ogtahay eelaboorka iyo dekedda dad ganacsataa oo masaakiina iyo dad xamaalasaa waa laga kala raacay dad dal kale iyo dad aan dalka aan wax kula hayna loo dhiibay waxaasoo dhan inta laga soo tago lacag dadka ku aadi weysaa haddana waxaa loo kacay iskuul bulisiya dadka dhidhinta adduunyo hore oo annaga intaan nooleen iska dhaafee naga horarba xataa inay dhinteen laga yaabo meel lagu duugaa ogta haddana lasoo faagay iyadoo la faagaya qof walba la baxaysana iyada nafteeda lacagaan igala rab dadka shacabka muslimiinta soomaaliyeed maxuu sheegaa amarka ilaahay qaata amarka ilaahay waxaa waayey dadku inay diintooda iyo dadnimadooda difaacdaan weliw kaan hadday qof waayaan hadda dad ay haystaan ay- ay moogtahay garab u ahe xataa hadday garab waayaan ala rabaa inay meel ay wax ka bilaabaan ay raadsadaan hadday wax haystaan meel ay wax ka bilaabaanna inay moogtahay bilaabo waayaan waa doqonnimo dadnimona maaha soomaalina nuucaas laguma yaqaano waxaan aad la jiiftiin ee aad uga qanacdeen inaad barfi tacabtiin guryihiin aad jiiftiin laakiin la joogtiin aqli maaha qof walba gurigeeda wax usoo galayaan qof walbow amarka ilaahay qaado iyo amarka rasuulka sal ly slam intaas haddii la qaatan waa la badbaada haddii la qaada waayana sidiina iyo si kasii xuna gelaysiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag fadeexad ayaa waxa ay ka taagan tahay safaaradda dowladda federaalka ay ku leedahay dalka yemen iyadoona madaxa ay iskula jiraan safiirkii safaaraddaas iyo ku-xigeenkiisa cabdi dheeg waa safiir ku-xigeenka safaaradda dowladda federaalku ku leedahay dalka yemen muuqaal uu iska soo duubay ayaa wuxuu ku sheegay in safiirkii safaaraddaas cabdulaahi suuriye uu biliqaystay guud ahaan agabkii yeelay safaaradda waxay arrintan imaanaysaa kadib markii la sheegay in labada nin ay ku heshiin waayeen billiqada safiirkiina uu kaga horumaray ku-xigeenkiisa waa kan ku-xigeenka safiirka ah oo ka waramaya billiqada xalay safaaradda waxaa yimid suuriya safiirka hore wuxuu la baxay eesiyadii waa ujeedii markaasuu eesii kala bixiyey waa jijabiyey nimin buu habeen baa keenay furihii iyo imailkii iyo tiibayaashii mahayo shalayna korontadii eh, matoor yar oo noo yaallo oo hay-adna siisay oo aan arkay yuu shalayna batroolkii ka dhameeyey intuu yimid cakeejo batroolkii shalay ma lahayn maantana waa kaas waxaa kaloo jiro qolkii labaad oo asagana uu ka bixi waa qolkii safiirka uu iska xirnaa waa saanuguya labaatan qolkii safiirka waaye eh, waa la waa- waa la jijibiyey waa la wasaqeeyey horta waxaasuu la baxay waxaa kaloo la baxay eh, qolka kaleetana isaga qolka kaleetana waa ujeedin qolka kaleetana ujeediisu u jiro waa qolkii eh, secretariga secretariga iyo baasaboorada aan hadda markaa imin aan sameynayay waxaan u diray shumaca inuu keeno uu keenay gudishiga secondhand soo keenay haddana xalay markii darada warqadiisa uu helay oo loo baxay UGB banaanka ilaa iyo hadda wax laygu wareejiyey ma jiraan tiimbare tiimbareyaashii oo safaaradda furayaashii safaaradda iyo maxaa la yidhahdaa emailkii intaba ma hayo waa mahadsantiin shaqaan diyaar u nahay waa kaas
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan munaasabad lagu soo xiraya xamle dacwi ah ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ugaasyo iyo sidoo kale marti sharaf kale xamlada ayaa ahayd dacwatu aryaaf waxayna ka socotay degmooyinka ceel waaq iyo sidoo kale ceel cadde ee wilaayada gado xamlada ayaa waxa ay socotay muddo laba bilood oo xiriir ah iyadoona bulsho aada u tiro badan ay ka faa'iideen gabagabadii munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda looga hadlay warbixin ku saabsaneyd xamlada iyo dadkii ka faa'iidaysay بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله جل وعلا يا mahadsan awalan wa aakhira bacd allahi subxaanahu wa tacaala waxaa mahad u celinaynaa wilaayada geedo alislaamiya oo u horeeyo miirka abu anis iyo riga wax weeyaan arkaantiisa ah waxaan leehay jazaahum allahu khayran waxaa kale u mahad celinayaa nuqabada oo juhdi badan ka bixisay dacwada aryaafta meel kastoo u hor socotaniin waxaan leehay jazaahum allahu khayran intaas kadib ayuha alikhwa dacwadan xafladda maana loo fidhiyo waxay soo galeen gobolka gedo taariikhda markay ahaaday bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaan ka ballaawnay degmada ceel waaqa dacwadaas oo wax weeyaan laba degmo lagu talagalay inay laba bilood socoto muqararka loogu talagalan oo yahay afar muqarar risaalada wax weeyaan ama asaasiyaadka loogu talagalay dadka ummiyiinta ah mustawigooda in kor lu soo qaado inay la jaanqaadi karaan iyo risaalada alwaajibaat almutaxatimaat iyo adduruus almuhima licaamati alumma iyo tafsiirka qur-aanka labaatan iyo afar suuradood oo macnaga la baraayo yaa muqarar ahaan loogu talagalay labadaas bilood ay socotay degmada ceel waaqa ama guud ahaan labada degmo dadka ilaahay u nasiibay dumar iyo wax weeyaan iyo ragga cadad ahaan waxaa gaareen oo ka faa'iidaysteen afar kun shan boqol iyo toddoba qof yaa dacwadan ka faa'iidaystay labadan degmo degmada ceel waaqa iyo degmada eelcadda degmada ceel waaqa waxaa waxa weeyaan amaakintan tagno waxaa ka mid ah toban amaakin tobankaas amaakin haddaan dulmaro kadad ka faa'iidaysteen aan tilmaamo dacwadaas socotay oo afar oo tobanka amaakin socotan waxaa barbar socotay muxaadarooyin iyo towjiihaad oo dadka bulshada la siinaayo waxaa u horeysay degmada ceel waaqa amaakintan tagnay daarusalaam yaa u horey daarusalaam iyo xaydaankeeda ah dacwada waa ka guteen meel u jirto daarusalaam lix kilomitir oo heerbaadiyaha isku imaanayaan oo ceelil biyo ah ay ku yaalaan iyo daarusalaam dadka ka faa'iidaystay haddii la isku dardaro tira ahaan dadka waxay gaarayaan laba boqol konton iyo toddoba qof yaa ilaahay u nasiibay oo duruusta si toos ay u qaadatay waxaa ku xigtay mubaarak ama oosqurun si dadka u yaqaanaanba wakadaalika sidaas oo kale ayana waxaa ka faa'iidaystay laba boqol afartan iyo toddoba qofaa ka faa'iidaysatay waxaan barbar socotay muxaadarooyin iyo towjiihaad waxaa kale ku xigtay indhaceel waxaa dadka ka faa'iidaystay ka mid ah boqol iyo afartan iyo lix qof tuulada waxa weeyaan indhaceel toban kilo u jirto waxa weeyaan waxaa kale ku xigto samarola samarola tuulada ragga marka meesha wax weeyaan loogu faa'iideeyey cadadkood waxay gaarayaan konton iyo laba qof muudaala cadad ahaan markii la isku daro raggii muudaal iyo raggii samaroola boqol iyo lixdan iyo shan qof aa ka faa'iidaysteen konton iyo laba qof oo samaroola ah boqol iyo toban iyo saddex qof oo mudaala ah markii laisku daran waxaa noqotay tiro ahaan boqol iyo lixdan iyo shan waxaa kale ka mid ah tuulooyinka loo faa'iideeyey oo hoostagaayo eelwaaqa garsaal garsaal dadka ka faa'iidaystay duruustan xamladan socotay waa laba boqol iyo labaatan iyo sagaal qof waay oo raggi dumar leh waxaa kale ku xigto dhaso dhasadaas dadka ka faa'iidaystaan waxaa ka mid ah boqol iyo toban iyo afar qof dhaso iyo wixii xaydaankeeda ah waxaa kale ku xigto dhamas dhamas wax weeyaan ragga ka faa'iidaystay iyo dumarka cadad ahaan waxay gaarayaan lix boqol siddeetan iyo toddoba qof maraakiisda iyo madaarista iyo dadka degan kull haddii laisku daro dadka ka faa'iidaystay oo mushaarakeeyey lix boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof wey waxaa kale ka mid ah buusaar dadka ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah boqol iyo shan qof markii tirada guud laisku daro toban makaaweyd ragga ka faa'iidaystay iyo dumarka waxay gaarayaan laba kun hal boqol toddobaatan iyo shan qofaa ka faa'iidaystay haddaan u soo gudbo degmada wax weeyaan eelcado eelcadan amaakintaan tagnay waxaa ka mid ah sideed amaakin waxaa u horeyso baamba xaliimo waxay u faa'iideeyeen rag iyo dumar iyo dugsiilowga markii laisku daro tir ahaan boqol iyo afartan iyo saddex qofaa ka faa'iidaysteen waxaa ku xigto xaramo dheero tir ahaan waxay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba qof ay ka faa'iidaysteen wakadaalika waxaa barbar socotay muxaadarooyin iyo tawjiihaad waxaa kale ku xigto wargaduudu dadka ka faa'iidaystay cadad ahaan waa afar boqol iyo siddeetan iyo sagaal qof waay duruustaas waxaa kale ku xigto dheenle dheenle ragga wax weeyaan duruusta dadka wax weeyaan ka faa'iidaystay saddex boqol iyo toddobaatan qof waxaa kale ku xigto ceel gaduud iyo baadiyidaad shan iyo toban kilomitr markii la isku daro tira ahaan mar laba boqol iyo labaatan qof inay ka faa'iidaysteen yaaqlo afar boqol iyo toddobaatan qof waxaa kale ku xigto tuuta ayaan dadka ka faa'iidaystay siddeetan iyo saddex qof guud ahaan marka intii ka faa'iidaystay degmada ceelcado dadka ka faa'iidaystay guud ahaan laba kun saddex boqol soddon iyo laba qofaa ka faa'iidaystay ilaahay jalla wacala ayaa ka mahadsan waxyaabahaasoo insha allahu tacaala ilaahay noo suurtageliyey inaan ummaddaas bulshadaad ka faa'iidaysato qofkii ilaahay u nasiibay insha allahu tacaala hadalkay intaa kasoo gabagabaynaya haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa madasha ka hadlay waxgaradka kale ah ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaas cismaan maxamed maxmuud ugaas shukri barre yarow iyo nabadoon salaad بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمعل سبحانه وتعالى الناس ورق لي كلهم كان قيمها بدن آدن وفر أحسن وجوهدان يا كلهم كان وموقتي حفلة دي maanta ikhtiitaamkeeda lagu khatimaaya dacwadii gobolka ka jirtay ee ummadda la gaarsiinayay ilaahay subxaana watacaala dawintiisa inay ku baraarugto in maanta halkan lagu soo gabagabeeyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan weeye barnaamijkan barnaamij aada u qiimo badan waaye waxaan leenahay walaalihii juhdigan bixiyey waaliga gobolka abu anas iyo makaatibtiisa ay u horeeyaan ilaahay subxaana watacaala miisaankiisa xasanaad ha ugu kabo bulshada barnaamijkan aad bay ugu diirsatay aad baa loo hadalhayaa aad baa looga faa'iiday waxaan leenahay barnaamijkan barnaamij qayno badan wey ilaahay subxaana watacaala kii wax lagu dheefo oo ummadda ay ku hormarta ha ka dhigo marka aad baan u soo dhaweynayaa dadaalkaas iyo juhdigaasna walaayada waa ugu mahad celini waxaana leenahay hal laba laabo halla laba laabo annaga ragganaga dhaqankana insha allah waa garab taagannahay ilaahay subxaana watacaala waan ka baryay inuu towfiiqda nagu duwa gaaladana ilaahay subxana watacaala naga dulqaada gaalka iyo gaala raaca iyo wax muslimiinta maa ilaah naga dulqaado ilaahay subxana watacaala muslimiintana cizi iyo sharaf ha siiyo yahuudi maraykan allah dumiya gaaloo dhan allah dumiya islaamkana ilaahay subxana watacaala ha soo kobciya midnimo ha siiya hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أيام ما ما أنت علينا mahad aan ballog lahayn oo dhammaashaan lahayn allah subxaanahu wa tacaala ayaanu celinaynaa uma waxaan mahad labaad u celinayaa walaayada gobolka gedo oo arrintan ka mas-uulkeeda soo qalqaalisay oo u horeeyo waaligeenna sheekh luqmaan iyo makaatibtiisa walaalaha dacwada iyo nuqubada odayaasha intaasoo dhan ayagana mahad ayaan u celinayaa intaas bacdigawaala waxaa weeyo arrintan aad gasheen oo intaas dacwada soo socotay oo laga sheekeeyey walaalaha ducaadda waxaan leenahay intaas aad soo marteen jazaakum ullahu khayran khayraljazaa allah inka abaalmariyo waxaan kaloon leenahay walaayada gobolkanaga iyo ducaadda hadda arrinta soo gudatayba arrintaas mar walba ummadanadi waa u baahan tahay ha lagu celceliyo waayo roobku intuu meel ku celceliyo aad buu nabaad oga soo dhashaa dacwadu intay meesha kuna noqotana khayr badan baan ka rajaynaynaa ummadaas yar iyo weyn rijaal wanisaa intaba inay wax nooga imaadaan ayaan aada oga rajaynaynaa dacwadaas ayadaa marna tu laga dhargahaya ma ahan waa mid walba mar walba loo baahan yahay waa midda ummadanadu maaragtaay wadada kusoo qaadi lahayd waayo dadku intuu dacwadu gasho jihaadka xaqa oo la wado wuu fahmahayaa wuuna soo toosahaya intaasaan kusoo gabagabayn lahaa warkaygii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah awalan ilaahay baa mahadsan ilaahigiina waafajiyey xafladan quraxda badan oo xafladiimeedka ah ilaahigiina soo waafajiyey oona fahansiiyey awli aqrba ilaahigaasaa mahadsan uma ciddii soo qalqaashay oo juhdigan bixisay oo sabab u ahayd dhammaan waa mahadsan yihiin qaas ahaan waaliga gobolka gede in badanna juhdi badan ku bixiyey qaas ahaan asagana waa mahadsan yahay iyo intii la socotay raggan dhallinyarada ah oo waxay soo barteen dadkooda gaarsiinayey oo juhdi badan bixiyey gobolkana in badan ku wareegay oo meelaha baadiyaha iyo meelaha cariiriga maray jasaakum allahu khayran annagoo haddii aan nahay odayaasha gobolka ee kudhaqanka shareecada ee nuqubada gobolka waan soo dhowaynaynaa insha allahu waa idin garab taagannahay waana idiin ducaynaynaa waxaana codsanaynaa ciddii soo qalqaalisay iyo cid kastaba in lagu soo celceliyo barwaaqadan iyo maaragtay fahansiintan diinto gobolka lagu soo celceliyay dadkii ay wax badan u fahmaan wabilaahi towfiiq awalan marka hore waxaan mahadda maanteed u celinaynaa allah jalla jalaaluhu allihii nimcooyinka badan na siiyey oon la tirtirin karin wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha oo ugu horayso nicmatulislaam wal-iimaan allahaas ayaan u mahad celinaynaa bacda allaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin iyo amiirka abu cubayda xafidahullah gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa wilaayadeena gedel islaamiya oo ugu horeeyo amiirka wilaayada abu anas xafidahullahu iyo makaatibta kala duwan ee wilaayada gobol iyo degmooyin intaba xafladan aan kasoo qaybgalnay ee ikhtitaamka dacwatul iryaaf waa arrin laga soo shaqeeyey oo ay wilaayadu kasoo shaqaysay oo in badan juhdi lagu bixiyey arrintaas oo ah dadka muslimiinta dacwada la gaarsiiyo towxiidkooda la baro laga saxo salaadaha arrintaas waa arrin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ka degma ahaan aan soo dhoweynayno arrintaas aad iyo aad baan ooga mahad celinaynaa haddaan nahay nuqabada ugaasiyada nabadoonada beelaha muslimiinta ee wilaayada degan arrinaan aad ugu farxnay oon aad u bogaadinay ayay ahayd arrintaas waxaan wilaayada ka codsanaynaa in lasoo celceliyo arrintaas oo in badan lasoo celceliyo khayrku in lasoo celceliyo ayuu in badan wax ku taraa marka khayrka markuu soo noqnoqdo oo dadka lagu soo celceliyano faa'iidooyin badan ayaa ka dhasho dad badan baa wax fahmo dadka qalbigiisa ayaa qoyo marka arrintaas waa arrin aan aad iyo aad u codsanayno markii hore qoryaha ayaad wadateen gaalada ayaad la dagaalamayseen diinka ilaahay baad difaacayseen waxaad ku darteen haddana inaad dadkii towxiidka gaarsiisaan mar kale inaad haddana dadkii aad soo dhistaan oo diinka ilaahay aad gaarsiisaan si adinkoo kale amhaashiinoo kale ay ooga soo baxaan iyo kuwa idinla mide marka aad iyo aad baad arrintaas ugu ammaanan tihiin waan idinku ammaanaynaa ka deegaan ahaan ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa inuu idin xifdiyo khaatumo wanaagsanna uu idin siiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد التحية إخواني ilaahay subxaana wa tacaala aanu mahad celinayna jala jalaaluhu nimcooyinka aan la koobi karin ay ugu horeyso nimcatulislaam waliimaan ugu manaystay ayaanu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala from bacdigeed waxaan marlabaad u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah muraabidiinta ah ducaadda ah ilaahay subxaana wa tacaala soo qaaday wixii ay barteen oo cilmi ahaa ummadoodana inay ka gutaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u nasiibay ayaanu marlabaad waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaan ku farxsannahay xamlo dacwatul aryaafa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ummadda lagu gaarsiinayey intuu ilaahay u nasiibana la gaarsiiyey maantina aanu joogno gebagabadeedii aan isku sugootinayno ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala walaalahaasna waxay u nugu leeyihiin duco inaan idin duco inaad nugu leedihiin waxay ummadda soo gudbisay ama waxaa weeyaan cad meelihii aad marteen muddo dheer iyo muddo gaaban meeshaad joogteenba in ay tahay meel laga doogsaday raadkiina uu ka muuqdo ummadeena waxa weeyaan ay ku dararsatay ku dheefsatay waxna ka heshay cilmi ah waana laga dareemayaa meelihii la maray ilaahay subxaana wa tacaala ha sii barakeeyo cilmi naafic ah oo aakhare iyo adduunya wax tara allaha ka dhigo dacwadan xamlo kala ka horeysay tan iyo tii ka horeysayba waxay lahaayeen saameyn cajiib ay lahaayeen ilaahay fadligii Een, waxayna lahaayeen qolo kastaba waxaanu jecelnahay tan in la soo celceliyo waadnu maqlaysaan hadda odayaashu ee nuqubada ee qaarkood ay ka qayb qaateen xamladu ama dacwadu in ay leeyihiin ha la soo celiyo ha la soo celiyana waxaa keenayo waxaa la arkay mirihii faa'iidadii ay lahaayeen waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran walaalahaas juhdiga bixiyey cilmigooda bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala mar kale waan u ducaynaynaa dadkii cilmiga qaatay ee ay gaarsiiyeen risaaladii ay soo xabaareen ayagana waxaanu leenahay intii aad qaadateen ood culammadan ka faa'iideen waxa weeyaan hadayn inay haysto hadda furaa loo dhiibay wax baa la baray aasaaskiyaa laga waxa weeye wax looga bilaabay inay sii faa'iidaystaan waxaanu dadaarmaynaa odayaasha jazaakum allahu khayran walaalaha waxaanu leenahay cilmigan maanta waxa weeyaan aad soo qaadeen halkan kuma eko waa cilmi ladinka rabo ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ajashiisa ay naga gasha inaan wadno nalaka rabo weeyaan waxaanu leenahay ku sabra sabr u baahan yahay markaad halkan ka laabataan oo waxa weeyaan deegaano ama furumo ama uun waxaa weeye makaano ka mid a makaanada allah subxaana wa tacala aad ku laabataan cilmigan sii bixiyo cilmiga bixistiisa waxaa weeyaan in la bixiyo baraka ku yeeshtaa juhdigii culimmadan galine oo asalka ahayna waa lagu faa'iiday waxaanu leenahay eegane juhdiga noocan ha la sii laba laalaabo rag noocan ha la soo saaro si waxaa weeyaan ay isu saacidaan seefta aan waxa ku dilayno oo qoriga ah iyo waxaa weeyaan kitaabka ummadda waxaa weeyaan lagu xukumayo intaba si ay isu kaafiyaan waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran sabar iyo taxamul iyo dulqaad hala sii yeeshto wuxuu ii sheegay oday ka mid a odayaasha ay waxaa weeyaan ragga culammada la kulmeen wuxuu leeyahay anigu eh, soddon iyo shan sano ayaa waxaan ahay arday oo cilmi baranayay waxyaalaha igu yaab badneedna wuxuu leeyahay dhallinyaraa socotay ee dacwada faafinaysay cilmi weligay dhegteyda aanu ka maqlin baa igu dhacay uu le macnaha soddon iyo shantaas sano ee ardaygaan ahaa markaan dib u raadi oo nusuusta aan fiirin waa waxa weeyaan waa cilmi saxiixa uu leeyahay mar waxa uu leeyahay marka dee aan loo fiirina carruurtii aniga aan dhan ay ku da'yihiin marka waa ilaahay fadligii ilaahay fahm uu bixiy weeye subxaanahu wa tacaala ilaahay fahmkiina iyo cilmigiina ha barakeeyo jazaakum allahu khayran odayaasha waxaa weeye halkan fadhiyo oo ka qayb qaatay qaarkood dacwada ay ka qayb qaateen waxaanu leenahay een, wadaadahan waxay idiin tuseen ummadda in la dhaqaaji karo halkii ayaga waxaan ka sii wadno garbaha la isqabsado dacwada aanu faafinno ilaahay subxaana wa tacaala aanu ugu dhowaanno hada wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay intiinii xalay barnaamijka dhow waxa wareysiyada dhegeysanaysay waxaan ku soo daynay qaybta koowaad dadka alfurqaan kala socda baraha internetka oo aaraadooda kasoo dhiibtay muuqaaladii taxanaha bakool caawa waa qaybta labaad kuwaasi oo aaraadooda ku cabiraya taxanahaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wadalka islaam waxaan aad u faraxsanaa horumarka bakool gaartay waa horumar loo baahan yahay xag dhaqaalo xag dhismo xag jihaad xagga tacliin xagga dacwo maasha allah waa wax loo baahan yahay in lagu tusaale qaato oo aada qof kasta oo muslina laa ilaaha ilaahay qalbigiisa farxad gelinaysa waxaan dhihi lahay degmooyinka kale iyo tuulooyinka iyo meelaha oo sharciga islaamka looga dhaqmayo sidaas ha ku tusaale qaataan alxamdulilah waa in loo mahadnaqaa nicmada hanoo ziyaadiye alxamdulilah xamdan kathiiran ilaahu barakee ilaahu ziyaadi ilaahu sug السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الفرقان أنا أخوكم يعني ذو اليدين من نيروبيا أدان رأيي صوت براح قريو أما أن كديبتو طبعا تحناسا أركيني دي waxa weeyaan oon dhihi karnaa uun sadar muuqda su-aal ka dhan yacni xadaarada ka jirto wanaagga ka jiro weli wax- intaa waxaa usii dheer shariicat alislaam dad lagu xukumayo oo hoos tagayo dabcan waxaan leenahay aniga mida aadka iyo aad iila soo jeedata waxa weeyaan yacni ma jiro wax la yidhahda isku dhex milan dumarkii sharafta badan qaabkii u xijaaban yihiin yacni dumarka qur-aanka fasirayo maasha allah yacni caqiidada islaamka baranayo kutubta baranayo xalaqaadka alcilmi baranayo haddana si u aadaabi aadaabta ay leeyihiin yacni maasha allah tawaaduca ka muuqdo aadaabtay leeyihiin libaaskooda ama anaga yacni wallahi waxaan sheegna garan mayna laakiin sida qaalibka ade waadixa ka wuduuxi shamsi fi kabadi samaa dee qoraxda iska cad oo kale ah maanta saan ognahay dumarkeena iyo raggeena wallahi haddii la dhaho fi mala meel yacni ilaa man raxima rabbuhuma yani sida qaalibka ah waa la isku dhex milansan yihin amaa meeshaas nidaamka ka jiro yani distanceka u dhexeeyo spaceka u dhexeeyo da- waa maa sha allah aniga horta middaa taas iyada waxaan leeyahay mia filmia maa sha allah waa waan ku- waan ku taageersanahay waxaan leenahay halasii ziyaadiyo insha allah ama ra'yigay ku aadan yani dadkaas maa sha allah qanaacada ka muuqato xadaarada yani xadaarada fiican haysto anaga dabcan maanta xadaara haddii la dhaho يعني سكلا أفكرنا أما لكن الحضارة الحقيقية وادتك سيا هستا وشرفت كنول عزي كنول سنك دولا أنا أقولين أما أنا جا وحي قائدين نو أهوا يا دوات اللي فعيكو أه مركا أني وحن لي هاي إن شاء الله تعالى وحن رجينا يا ورا لهن إن إن شاء الله يوم ما إن شاء الله نرجو يوم ما إن شاء الله تحت شريعة الإسلام إن هوستقنا رايدا إن شاء الله تعالى روما لقيتك يا رجينا يا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومعزام waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha idaacatul furqaan oo nasoo gaarsiiyey tixanihii bakool iskuna xilqaamay inay nasoo gaarsiiyaan quruxda iyo hanaanka ay ku sugan yihiin walaalaheena ku sugan wilaayada islaamiga ee bakool waxaan leeyahay ilaahay ajir ha idinka siiyo waxaan kaloon u mahad celinayaa oon si qaasa ugu sii ammaanayaa wanaagga ay ka sameeyeen wilaayaadka islaamiga ee xarakatul shabaab almujaahidiin qeybaheeda isku hoole iskuna xilqaamay inay maanta dardar geliyaan qurxiyaan hanaankii magaalada fiyaalaheedii sharaxaan dadkii shacabka ahaayna qalbiyadooda ay ka farxiyaan duruusta waxbarashadana ay dardar geliyaan jahligana ay ka saaraan dhalinta maasha allah waxaan leeyahay waa wax lagu farxo hubaal waxaa ah gaaladii isku dayeysay inay ilaahay nuurkiisa damiso misena dadka sh- ay ka dhaadhiciso iyadoo u adeegsanaysa idaacad beenaad ah ee dheheyso een, dalka ay maamulaan amba walaayaadka ay maamulaan xarakada waa magaalooyin dhan kastaba ka duuga- duug ah waxba amni iyo waxbarasho iyo isbitaal iyo caafimaad intaba ma haystaan taa waxay caddeyneysaa waxaana beeninaya muuqaalada ay noo soo gudbi- noo soo gudbiyeen walaalaheena idaacatul furqaan maasha allah waxaan leeyahay ilaahay ha u siyaadiyo nasriga iyo guusha ay ku naaloonayaan waxayna tanba iyo jab usoo jiideysaa gaaladii isku dayeysay inay soo damacdo kheyraadkeena iyo dalkeena iyo dadkeena wilaayaadka islaamiga ku sugan bishaarada iyo nimcada iyo kheyrkana ku nool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadibna walaalayaal qalbigeenna ayaad shaafiseen ilaahay subxaanahu watacaalaa ajir badan iyo xasanaad badan ha idin siiyo waan fiirsanay waan fiirsanay waxyaalaha tuulooyinka tuulooyinkii soomaaliya siday caasimada u noqdeen waxaa caasimad noqonaysa tuuladii kitaabka alle laga maamulo calankuna ka taagan yahay annaguna waxaan ku noolnahay caasimaddiioo baaliyowday oo bakhtisay oo ku jirta bulaacad ku jirta ayaan ku noolnahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allahu inaan caasimadaha calanka towxiidka ka taagan yahay kusoo biirno haddii ilaahay qadaro ama uu halka yagaba noogu yimaado calanka towxiidka ayaan ilaahay ka rajaynaynaa walaalayaal ilaahay abaalkiina jannada ha ka dhigo idinka naftiina iyo dhiiggiina iyo maalkiina noo ku difaacaya kutubka alle uma markaa kadib sharafkeena iyo xijaabadeena noo difaaca tuuladii loo soo tegi jiray siyaarada oo ilaahay lagu calagelin jiray oo ilaahay shirkigiisa meesha looga shaqayn jiray alxamdulilah nimcada ka taagan waan arkaynaa indhaheenaan ku haynaa waa wax aada loogu farxo anigu waxaan markhaati u ahaa reer gobol ayaan ahaa gabdho badanoo intay soo aadeen ilmo soo weydiisanaya hadhowna dhahaya dibi ayaan soo ayaan soo sharadnay ilmihii haddaan helno marka alxamdulilah ilaahay carada ilaahay naga dulqaaday degmadiinina nooga dhigay degmo towxiidka lagu maamulo waxaana beeraha ka baxay ayaa ii muuqday nimco ilaahay walaalayaalow ilaahay cimrigiina ha raajiyo codadkiina allah barakeeyo casharada bixinaysana allah nagu barakeeyo awlaadiina allah xifdiyo caafimaadkiina allah barakeeyo insha allah insha allah allahu akbar allahu akbar nagana waana soo gaari doonaa daanka towxiidka insha allah alaa ina nasrallahi qariib assalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحدة الفرقان إذا عاده دمانتين وإذا سلامي ساود أرنتيهين ما شاء الله الحمد لله على نعمة ما شاء الله تحنها إباكول ولايدة bakool aad iyo aad waxyaabaha ay maaragtay maanta soo bandhigeen waxyaabaha ay ka horumareen waxyaabaha maaragtay yani nidaamkii shareecada islaamka intaba maasha allah teeda labaad horumarkii magaalooyinkii ahaayeen siday marka hore ahaa jireen iyo siday noqdeen hadda oo markii xarakada maaragtay maasha allah oo ka hirgelisay shareecada islaamka horta aada iyo aad ay u wanaagsan tahay soomaaliya oo dhan waxaan jeclaan lahay inay saas u wada midoobaan u noqdaan meel walbaba inay soo kubacdo aada iyo aadaan u rabnaa maasha allah bakoolna maasha allah maanta yacni kubcidda ay ku bacooyaan maasha allah waxay waxay maanta yacni amnigaasi iyo nabadgelyadaasi ka jirto iyo shareecada islaamkii meesha ka hirgashay iyo dadkii shacabkii oo maanta yacni ay nabad iyo baraara ku noolyiin maasha allah aadaan usoo dhaweyneynaa maasha allah waana daawanay waana aragnay waana dhageysanay maasha allah idinkana reer alfurqaan dhammaan dhammaan dhammaan waad ku mahadsantihiin walaayaadkeeda maasha allah siday ahaan jireen iyo wax laga sheekeey jiray oy ahaan jireen iyo hadda waxay aysay marooyiin maasha allah dadweynihii iyo siday isugu guushayaan magaalooyinkii suuqyadii bilicdii magaalada madarasooyinkii intaba maasha allah hore haloo sii wado magaalooyinka insha allah idaacatul alfurqaan waani salaamaya dhammaantiin salaamta islaamka ayaa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan aragtideeda ka dhiibto barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad ka samayseen gobolka bakool waan daawuday waan arkay wallaahi waxaa muujinayseen aad soo muujiseeno aanu tusteen in ay nabad iyo barwaago ay ku jirto deegaanada ay ku armiyaan walaayada islaamiga haddaad aragtideeda ka dhiibta walaal barnaamijkii ay soo saartay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee kasoo diyaarisay bakool wallaahi waa barnaamij aada cajiib u ah waana barnaamij qof walba oo muslima haysa kelina walaal alxamdulilah dadka muslimiinta ee walaalaheena ee nasiibku u helay inay hoo saarsadaan xarka shareecada islaamka oo u hambalyeenaya marka hore waxaan allah ugu baryayaa insha allahu tacaala in ilaahi subxaana watacaala u xoojiyo amniga iyo istiqraarka ay haystaan nimcada ay haystaan waxbarashada iyo ilaahi ku macdaabe beeraha beerahooda si nabadgelyo ay ku beeranayaan waxbarashadooda nabadgelyo ku haystaan ganacsiga ilaahi ku mahadaabeeya wax walba oo ilaahi subxaana watacaala wasaqla marka anigoo soo goobiyay waxaan rabaa insha allahu tacaala in horta awalan u hambariyay walaalaha mujaahidiintana waa mahad celinaya bacdallah aydan insha allah ilaahi subxaana watacaala ajraas siiyo ilaahi subxaana watacaalana nasriga waa dhow yahay ilaahi subxaana watacaala anagana inaan soo gaarsiiyo u baahannahay kulligii iyo dhibkii aan ku jirno cabsidii qurbadii walaaca walbaalkaan la noolnahayn subxaana watacaala hanaga soo gaaro nasriga ilaahina waa dhow yahay insha allah waana sugi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan codkayga kaga dhiibanaya halkan baryahan horumarka gobolka bakool waa guul usoo hooyatay iyo haweene usoo hooyatay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqma walaadka islaamiga mujaahidiinta ayaa aad ka dambeysay waxaas dhan mujaahidiinta waxaan leeyahay ee horumarkaas ballaaran aad wadiin waxaan rajaynaa in horey usii wadi doontaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي